waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal taariikh bulshadeedda soomaalida dadka daneeyaa siday ka warqabaan dhowaan ka hor waxay farduhu meel weyn kaga jireen nolosha soomaalidii reer guuraaga ahayd sange baxdow ah ama geeyo cagale ninkii aan lahayni ragga kuma tirsanayn su-aasha kolka meeshan ku jirta oo malahayga ay dhallinyaradu jawaabta uga baahan tahay waxay tahay meekhaankaa sare maxaa fardaha gaarsiiyeyoo ay ku mutaysteen runtii jawaabta su-aasha waxaa si fudud loo garan karaa markii la ogaado howlihii kala duwanaa ee waayadaas ay bulshada ugu filaayeen kuwaasoo dhowr ahaa hase ahaatee dhaca geela iyo dhacsigiisu ay ugu weynaayeen waxay ahayd bulsho nolosheedu aad u adag tahay oo reer kastaaba uu ku qasbanaa jiritaankiisa inuu si walba ugu hawshoodo uguna halgamo markaas baa isu duulidda iyo isweerarka tolalku ay joogta noqdeen ceebna ma ahayn in qolaba qolada ka taag daran ay col ku dhaardhaarto oo dhammaan wixii xeryaha xoole ugu jiray ay goor baraqa ah kala meerto waxaase ceeb ahayd in geel la-aan la iska noolaado dabadeedna cad iyo caana lagu diimee in cidda haysata laga soo moora duugaa bulshadaas ceeb lama ahayn dhabtiina dhaca xoolaha iyo duulaamadii lagu kala qaadi jiray wixii suuro gelinaya waxay ahaayeen fardihii fudfudoodaa ee dheereeyey awooddana u lahaa in habeen qura gudihii ay meelo fogfog isaga tallaabaan kumaankun faras oo aan kaa dhicin ayaa jeer aan fogeyn geyiga soomaalida kob walba lagu haystay odayadii xilliyadaas ee aan soo gaarnay siday noogu warrameenna waxaa loogu jeclaa nugaal iyo ximan fardihii ka dhalan jiray hebel waliba wuxuu ku taagni jiray inuu yeesho faras fardaha kala baradheereeyey oo sangihii iyo geenyadii iska dhalay inta loo abtiriyey la garanayo lana shirrabay sidaa daraaddeed baa waxaa kolba soo ifbixi jiray neefneef xulad ah oo xawaare iyo xawliba lagu kuunyo la isu wada sheego kolkolna nin kale inta lagu damaaciyo uu naftiisa ku waayo aan haddaba barnaamijkan iyo kuwa xiga si kooban ugu soo qaado qaar ka mid a taariikhda fardaha magacoodu dheeraaday aniga oo ku bilaabaya ashkir heelli baxdowgii la baxay ee dagaalyahankii dambaabi jiray ay dad isku seegeen farduhuse dagaal oo qura kuma qaybsanayn waxay geli jireen yaradka magtana waa lagu dali jiray ina hebel intaas oo geela iyo intaa oo farda ah ayaa laga bixiyey waxay ahayd dheeraad gabadha iyo reerka dhalayba ay ku faanaan marar baase waxaa dhici jirtay in nin gabar doono in geel fara badan iyo fardaba uu ka bixiyo dabadeedna uu aabbaheed ku yidhaahdo faraskaaga hebel ah ama geeyadaada hebla ah haddii aadan yaradka ku soo darin gabar aan kuu dhiso ha iga filin dhacdadaas oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa raggii hore ka mid ahaayo cabdi muuse cali la odhan jiray gabadh buu doonay saa waa la siiyey kadib markuu yarad uga keenay geel iyo fardo tiradooda iyo tayadoodaba aan la qawadi karin hase ahaatee cabdi muuse gabadhii kuma guulaysan waa loo diiday sababta hadduu toyana waxaa loo sheegay inaanu reerka gabarh kala tegi doonin haddii askirheelli faraskiisa la yidhaahdo aanu soo raacin xoolihii uu horay u bixiyey cabdi muuse farasku aad buu ugu dheeraaye dhulkaa la wareegay show xoolihii uu bixiyey oo idin isaga ayuuba ka jeclaa markaas buu tallamay markaa buu isla hadlay gabadha iyo faraska ayuu meel maskaxdiisa ka mida intuu soo wada joojiyey isgarab dhigay sidee buu askirheeli ku bixiyaa sow geela u xeraysan iyo fardaha u qoofanani markoodii horeba isaga dartii kuma ay iman ma hadduusan askirheeli haysan buu rag duulay inta raaco haleele iyo horweyn miiran ka saami qaadan lahaa maya maya ayuu isugu jawaabay isaga oo madaxa kolba dhan u ruxaaya wuxuu dhulka jifeeyaba ugu dambaystii waxaa ka go'day in gabadha uu huro intuu askirheeli huri lahaa beri ka maalinna farda reero kale leeyihiin xeradooda uu uga dhex muuqan lahaa maalintaas buu tiriyey geeraarkii uu faraskaa ku diiday gabadha reeroodna uu kaga maarmay wuxuu yidhi gabarh heense wanaagsan iyo quruxda isku hagaajay hanti eebba u siiyeyoo aqal weyn harsanaysa oo hodan aabba tidhaahda haddii haatan la keeno huri waaye duqayga wiilal haayir u duulay inaan hoosada jiifoon u habeenna tirshaa waa hal aanan jeclaynoo huri waaye duqayga haddaahay cali muusiyo rag kaloo aan hubaaba geela hawd iyo doolliyo laan hadeeri ka foofay hadalkiisa hayaanoo huri waayey duqayga wuxuu ku soo gebagabeeyey askirheelli haddaan bixiyo muslimnimo isdaynay habaarka tolka dusha u ritay jidhkii nebi ka leexday wiilashii dhaqaalihiisa iyo kuduulkiisa yiqiinna tashi iyo himilo wixii ay lahaayeen alla ilaahay ku baajiyey wuxuu yidhi haddaanse askirheelli hooyay cid idhaahdo muslin haybtii ma sheegto tol habaarkiina qaaday nebigiina halleeyey wiilashiiyo hojintiisiyo haysadkiisa yiqiinna arrinkoodii habowsha cabdi muuse dhaartii wuu ka dhabeeyey siday sheekadu igu soo gaadhayna isaga iyo gabadhii way isa sheegeen askirheelli ayayna isku sheegeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo